asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkani waa golaha laantiin sugisii golaha codka shacabka soomaaliyeed magacaygu waa dhagood waa maxamed xasan waxaa golahan marti inoogu ah musharax madaxweyne jibriil ibraahim cabdulle jibriil cabdulle waa dhalinyaro ah oo isu soo taagay inuu u tartamo doorashada dhowaan ka qabsoomi doonto dalka soomaaliya ee heer madaxweyne jibriil waa aqoon-yahan waa nin soo maray weliba gobollo fara badan oo ka tirsan dalka soomaaliya oo dowlad goboleedyada magaalo madaxdooda kula soo kulmay mujtamac soomaaliya oo fara badan qof waliba tagada madaxweynaha waktiguu tartamaayo ama tiakasuu tartamaayo wuxuu soo bandhigaa qorshe ugu talagalo mujtamaca inay ku doortaan uu tartanka u gelayo ama uu tagada ka rabo sharaxaayo waaya jimcaawa golaha nineteen sixty codkiisa waxaa qaadi doona websaydho fara badan oo ay ka mid yihiin golaha nineteen sixty saadaal news buntlanders iyo websaydho fara badan oo kale sida arrimaha facebooka lafaandiisa aad baan ugu baahin doonaa haddii laha yidhaahdo jibriil bal haddaan ogaane mujtamaca soomaaliyeed waxay soo xusheen xildhibaano fara badan xildhibaanaas waxay ka wakiil yihiin dadka soomaalida ah dhammaanteeda gobol kasta iyo tuulo kastaba waa ka wakiil doorashaa dhawaan ka dhici doonta dalka soomaaliya talada madaxweynemaad u tartamaysa adigu maxaad haysaa amase aad ku tala gashay ama aad mujtamaca soomaaliya usoo bandhigaysaa oo qorsha ku ah inay kugu doortaan dalka ku hogaamin doontaa haddii ilaha yidhaahdo lagu doorto maxaad jeceshahay inaad mujtamaca soomaaliya ku qanciso iyo xildhibaanada doorashada iyo codka bixinaya wixii loo jeedo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ugu horeyntii waxaan mahad ballaan usoo jeedinayaa dhammaan dadka amba akhyaarta haweenka hablaha iyo raggaba iyo dadka guud ahaan ku jira madasha caawa amba gofasha caawa amba golaha ku jirto aada iyo aad baan idiin salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rajeynayaa waxaan sidoo kale rabaa inaan mahaceliyo qabanqaabeyaasha barnaamijkan ma doonayo waqti badan inaan ka qaado oo qiyaasi karaa qeybaha dambe baan idiin dhaafi doonaa su-aalaha laakiin waxaan aad ugu muujinayaa dhammaan dadka in soomaaliya xilli aada u adag ay gelayso amba ay gashay xilligan kala guurka ah ee wadanku kala guurayana xaalado culus ayuu ku jiraa waxaan aaminsanahay afarta sano ay soo socotaa inay ka qiimo badan tahay ka culus tahay khatar weynna ku leedahay ummadda soomaaliyeed marka loo fiirsho dhibaatada ay soo martay amba loo fiirsho soddonkii sano ee lasoo dhaafay ee dowlad la-aanta ka jirta soomaaliya afarta sano ay soo socoto afartii sano ee ummadda soomaaliyeed kaga gudbi lahayd xaaladda ay ku jirto una gudbi lahayd xaalad dowla rasmi ah waxaan inta badan ku jirnay barnaamijyo la yidhaahdo waxaa la yidhaahdo dowlad kumeel gaar ah amba kumeel gaarnimo xaaladda ah amba waxa afka qale lagu yidhaahdo permanent transition transitionkana wuxuu dadka u diidaa amba shacabka u diidaa inay dowlad noqdaan waxay ahayd bishii september sanadkii labada kun iyo labaiyo tobanka in dowladii la doortay ee hana qaaday ee shacabka rajo u qabtay ummadda soomaaliyeed in xilligaa isaga ah ay dowladdan ka saartay kumeel gaarnimada annagana aan u gudubno xilli ka duwan xilliga hadda aan ku jirno maysan dhicin rajadii iyo dareenkii laga qabay may la imaanin rajo xumo badan ummadda way gashay gaar ahaan dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan walwalka ugu ballaaran ee dul saarnaa amba coleyska saarnaa waxa uu ahaa inay ka gudbaan xaaladaas islamarkaasna soo dhaweynan caadi ahayn loo sameeyey dowladda maysan dhicin ma doonayo inaan waqti ku dhumiyo wixii dhacay waxa keliyan doonayaa inaan farta ku fiiqo amba idiin muujiyo coleyska ay leedahay afarta sano soo socota haddaanan isbedel imaan waxaan sidaa daraaddeed rabnaa annaga iyo dadka aan ku jirno in ay markaan noqoto bilaaw jid cusub u fura ummadda soomaaliyeed marxalada colaadaha kala duwan ee maanta shacabka haysta iyo dib usoo celinta midnimada sharafkii iyo magacii ummadda soomaaliyeed maadaama waktiga aadna ugu yaryahay xilli dambana idintaa anaga nii horeyso dad badan oo soomaali ah waxaan doonayaa in carabka ku dhufto dhowr qodob oo asaasi u noqon doona dawladda la dhisi doono haddii aan ku guulaysano doorashada lagu soo fool leh ee rajada ka jirta qodobada ugu weyn waxa weeyaan qodobka ugu weyn ummadda soomaaliyeed hortaagan maanta waa nabadeynta dawladda cusub ay imaan doontaa waxa ay xooga saari doontaa dib u heshiisiinta ummadda soomaaliyeed iyo dardargelinta sidii nabad waarta dalka loogu soo dabaali lahaa si tani u suura gashana waxaa hawshan si wadajir ah u qabanaya dhammaan qeybaha kala duwan ee dawladda iyo ururada bulshada ra-iiska soomaaliyeed oo ay hogaaminayaan oda dhaqameedka aqoon-yahanka qurba joogta iyo dhalinyarada soomaaliyeed tani waxay xaqiijinaysaa xaqiiqdii in ummadda soomaaliyeed iyo dawladda isku duwan abuurto kalsooni ummadda soomaaliyeed dhexdeeda timaado sidaad dareemaysaan deegaano badan oo soomaaliya kamida waxaa ka jira cuqdooyin ma aha dadka soomaaliya inay isnacab yihiin ma aha dadka soomaaliyeed in dareen xukun kala dhex jiro dadka soomaaliyeed waxyaabaha qabsaday amba culeysyada haystaa waxa ay tahay waxaa la kala dhexgeliyay cadownimo aan jirin waxa waxaa markaa way adag tahay dawladda lawada leeyahay in la dhisto amba laga baxo xaaladda aan ku jirno haddii aan suuragal laga dhigin in ummadda soomaaliyeed guud ahaantiisa laisku soo dhaweeyo marka qodobaka ugu muhiimsan waxa ay tahay kalsooni lasoo celsho anigu waxaan kamid ahaa dadkii ummadda soomaaliyeed muddo ku dhex jiray muddo gaarayso labaatan sano ayaan colaadihii dalka ka jira xalintooda wakti geliyey maamul goboleeda wadanka laga dhisaya iyo bilowgooda qeyb ka qaatay waxaan hogaanka u ahayey in shacabka soomaaliyeed meelo badan laisugu soo dhaweey marka fursad baa muuqato ummadda soomaaliyeed si ay u gudubtaa kalsoonida dib loo helo oo wadanka geeska gees la abuuro marka arrinta ku saabsan nabadeynta amba xasilin lasoo celinta waxay kamid tahay waxyaabaha aasaasiga ah waxyaabaha yarar ka arkaysaan oo deegaano badan oo soomaaliya ka jira cuqdooyinka yaryar ee ka jira waxaa asaas u ah hogaankii dalka qeyb ka noqda inay sii korodho marka aad bay muhim xaqiiqda u tahay in kalsoonidii lasoo celiyo waxaa yarka hadda arkaysaan ee laysku qabsanayo kuraas iyo musharaxnimo iyo doorasho laysku qabsanayo inteedaa faraha badan leh waxaas waxaa keenayo dareenka kala dhex yaala ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed isku soo celintoodii iyo isku soo daboolkoodii muhiimad khaasay leedahay waxaa hadda ishaysta ugu ballaarana waxa ay tahay hogaankii dalka amba ha noqdo mid heer maamul goboleed amba midkii dhexe ayaa kala daasanaansho joogtaa ka jirtaa marka aad baan dib isu gelina aniga weliba dareemayo muhiimada ummadda leedahay taasna waa igu muuqataa waxaa kaloon rabnaa in markii ugu horeysay dadka soomaaliyeed ee kala baahay inaan isku furno albaabadooda oo waxaan doonayaa deegaanada qaar markaa kasoo degato inaad dareemi karto amba isku xiran yihiin barnaamijyo kaasa loogu talagalay oo ah wacyigelin buuxda iyo barnaamijyo qeybo kala duwan waxaa kaloo qodobka labaad oon isleeyahay muhiimada xooga aan saarayno waa isbedel lagu sameeyo siyaasada dalka ee ku salaysan qabiilka siyaasada ku salaysan qabiilka waa xaqiiq ka jirta dalka xilligan hadda aan ku jirnana waxaa dawladda soomaaliya lagu soo dhisay amba lagu dhisayaa qabiil la sharciyeeyey oo qaabkii dowladnimada lagu hagay si looga baxko meel xaalada lagu jiro waxaana loo arkaya xal iyo isticmaalka qabiilka xildhibaanadii kontonka qof aa soo dooranaysa qabiil ah jufo hoose bay tegaysaa qaar waxaan garanayaa xildhibaanaha idinkana garanaysaan caawa degeysanayo qabiilkii ku noqday tuuladii tegay ee jufadiisii kala barbaranayo meeshii uu dhihi lahaa waxaan ahay qof aqoon leh kartidaa leh waxaa la weydiinayaa jufadiisa qabiilka su-aal ciddaa weydiinaysa male lacag maxaad bixinaysaa qabiilkaaga muxuu yahay isagaa lagula dagaalamaa marka yani institutionkii dawliga ahaa oo hadda meesha a ku nooshihiin ee qofka xildhibaanka noqonayo amba senatorka congresska amba amba member parliament noqonayo dhammaantood waxyaabaha isku hayo waxa weeyaan institutionkii shuruucdii dhibaatada nagu dhacdaa waxay tahay hadda abtirsiimabaa dawladii noqotay qofka waxaa lagu soo doortay hadduusan helin hogaan saxo waxaa moodaa iyada sal u ahaanayso marka waa lama huraana qabna inaan ka baxno xaaladaas si aan u noqono ummad hal qaran ah iyo qaran jira dowladda soo socotaa waxay qaban qaadin doontaa in dalka la gaarsiiyo doorasho hal qof iyo cod ah iyo hal cod ah tani waxay abuuri doontaa in ummadda soomaali dhisato dowlad ay ku qanacsan yihiin una adeegaysa danta iyo dalka iyo diinta waxaan soo afgaraynaa siyaasadda qabiilaysan ku dhisan ay burburisay qarannimada ummadda soomaaliyeed waxaa iyadana xaqiiq ah in aan qabiilka laga bixi karin haddii aan la helin dib u heshiisiin dab ah sidaa daraaddeed doorashada iyo dib u heshiisiintu waa ay isbarbar soconayaan waa qodobkii koowaadaan ku bilaabay dowladdii horena waxay waxay ka gaabsatay ama gaa ka gaabiyay inay iswaafajiyaan dhisidda qaranka guud ahaantiis iyo dib u heshiisiinta oo aan kala maarmin labada marka qodobka ah marka maadaama waddanka la rabo in la gaarsiiyo doorasho xur ah waxaa qorshuhu yahay amba laga bax xaaladda lagu jiro maalinta ugu horreysa mas-uuliyadda naloo dhiibo waxa ugu horeeya wax laga qabanayo iyadoo waxyaabo kale priority ay jirto muhima ay jirto waxay tahay dalka in qorshihii jidkii loo cadeeyo ee sanadka labada kun iyo labaatanka haddii ilaahay subxaana watacaala na gaarsiiyo in qofka qaxootiga ku jiro iyo kan baadiyaha jooga iyo kan magaalada jooga inuu codkiisa qaato oo markii ugu horreysay muddo konton sana ku dhow legitimacy aan yeelano haddii kale waxaa nagu soo noqonayo dad aan ehel u hayn dowladnimada rabitaan dowladnimo aan ka muuqanin sidaas daraaddeed baan waxaan priority u aragnaa ama muhim u aragnaa in maalinta u horeysa ee doorashada timaada laga wada shaqeeyo wada xaqiijino anagoo dhan in aysan dhicin inayan dhicin in haddana afar dhibic shan amba qabiil aan ku noqono legitimacyga dowladnimada soo noqoto annagiina aan u gudubno inaan noqono northern contemporary state ama dowlad rasmi ah hadda bilaabato sidaas daraaddeed taana waxaa qaban karaan qabaa dad nadiif ah ilaahay ka cabsanayo ummadda soomaali u durayo aan iibsanayn anigu ma aaminsanayn dhibka ugu ballaaran haddana qabsan doonana waxa ay tahay waxa ayna gaarsiisa dowladda hadda jirto ceelkay ku rida ummadda soomaaliyeed ee qabiilka kala fogaanshaha kala daadshanaansha ay samaysay iyo in codkii lagu iibsanayo suuqa cidlada ah in qarnimadii lacagta la iibsanayo in ciidankii iyo dowladnimadii la burburinayo annagoo indhaheena ka arkayno ayaa waxa cabsi ugu jirtaa inay xataa dhibaato u keeni doonto jiritaanka ummadda soomaaliyeed sidaas daraaddeed dowladda imaan doonta godad baa loo dhigay waxaana loogu talagalay inayan ummadda soomaaliya ka tillaabsan laakiin waxaan rajayn doonaa xildhibaanada soo socda inay qeyb ka noqdaan isbedelkaas sanadka labada kun labaatanka in adiga daacadda qurbaha joogtaa cod ku lahaatid arrimaha soomaaliya marka muhiimadaan u aragnaa arrintaas mana aha mid sugi karto waxaa markaasi ku jiri doona ishuugita arrimihii la xiriira dastuurkii dib loo nooleeyo guddiyadii la abuuro waxaan magacaabi doonaa guddiga doorashooyinka ma guddi qaaska loogu talagalay ee arrintaa ka holgoo welibana ay ku tashanayso dowladda soomaaliyeed ee maandoonta qodobka saddexaad oo muhiimadiisa caamka noole waxa uu yahay soo celinta amniga amniga waxa uu kamid yahay caqabadaha ugu waaweyn ee ummadda soomaaliyeed haysta sidoo kale waxa uu dareen culus ku hayaa beesha caalamka gaar ahaan wadamada dariska nala ah maqnaanshaha siyaasad cad amba hoggaan qaran oo leh istaraatiijiyo xirfadaysan taas oo ay weheliso sharcigii iyo kala dambeyntii heer qaran oo lunta ayaa sidaas keenaysa amnidarada ku baahday qeybo badan oo kamid ah dalka soomaaliya waxaan dib u habeen lagu sameynayaa hay-adihii amniga iyada oo la xaqiijinayo in xuquuqdii ciidanka lahaa la siiyo qalabki ay ku hodogeli lahaayeenna loo fududeeyo hogaankoodana lagu xushmeeyo in ay isticmaalaan awoodda ciidan ee isku dheelitiran sidoo kale waxaa la xaqiijinayaa in ummadda soomaaliya laga qeybgeliyo inay amniga ka qayb noqoto amba qayb ay ka noqoto dhammaan degaan deegaanada hadda nabadda ka buxda ka jirta ee soomaaliya oo dhammaantiin wada ogtihiin waxaa amniga gacanta ku hayay shacabka magaalada aad joogto minneapolis iyo london iyo magaalo kastoo caalamka laga laga dhegeysanayo caawa gurigaaga hortiisa ciidan ma joogo amniga meeshaa ka jira shacabka geeb qayb ka geysa qofkii qalad kale wacayaan ayaga sharciga ilaalinayo sharciga ayaga ma baabi'inayo marka amni dhagax dirbi la dhigaa amni ma keeni karo marka waxyaabaha aan wakti gelin doonaa waxay tahay inay qayb ka noqoto gaar ahaan amniga sidiisaba saddex shay baa sa- sal u ah ama soo celintiis in la helo ciidan tayeysan ay shaqada qaban karo oo xuquuq leh askari aan xuquuq lahayn ma qaban karo ciidan wax uu samayn karaa ma laha duruuf iyo duuf baa ka muuqato qodobka labaad wuxuu yahay oo sidiisaba waxaa la yidhaha amniga waa qaali amniga waa lacag amnigu waa kalsooni qodobka labaad ee muhimka uu yahay waxay tahay in ka qaybgal shacabka laga qaybgeliyo waa muhim shacabka qaybgalkiisa inay amniga ay ka qayb qaataan oo ay qayb ku lahaadaan iyo dhaqaalihii loo helay ciidan tayarsan loo helay intaa marka laysku duuba eehaadihii garsoorka amnigu waanu garsoor ku xiran yahay haddaan garsoor jiro amni ma imaanayo haddaan nabadeyn jirin sidaan qodobka hor kusoo sheegay amni ma jiri karo marka waxaa la yidhaha holistic approach oo isku wada dhegan aan sameyno magaaladan muqdisho ah, dhowr isgoys baa ku taalo wax waa laga qaban karaa laakiin haddii hantidii askariga la dhacayo mishaarkiisa aan la bixinayn aragti vision ah aysan jirin amniga soo celi karaa dhibaatadiisa leeda qodobka kaloo aad iyo ula xiriira waxa uu yahay waxaan doonaynaa amniga inay ka qayb galaan fanaaniintii soomaaliyeed oo odayaashii dhaqanka wacyigelin joogtaa wadanka lagu qabto oo ummadda laga dhaadhiciyo oo ay arkaan dawladay leeyihiin ayagaa ilaashanayo waxyaabaha yarka ammaanka yarka aan haysano hadda meelaha ka jiraan shacabkii baa daalayo waxay diidan yihiin in wax badan ka lumaan oo ay sameeyaan ka qaybgalka marka amniga muhiimad khaas u leeyahay laakiin maaha macnaheeda ma aha amni un baan haynaa ee kala dambeyn ma jirto qodobka saddexaad oo waxyaabaha aan isleenahay muhiimada culayska imaan doono waxaa kamid ah in maamul goboleedyada iyo shaqaalaha dawladda la tayeeyo Eh, dawladdu sideedaba waa umbrella ah, waxa lagu yidhaha afka qalaad oo kale taas oo ay hoos yimaadaan amba ay isku hayso qeybo kala duwan oo looga baahan yahay inay wada shaqeeyaan dawladda waxaa laga doonayaa inay noqoto tii xiriirinaysay qeybahaas kala duwan isku keenaysay si ay u hesho ogolaansho iyo aqoonsi gudaha iyo dibadda ah qeybahaas waxaa ugu horeeya hogaanka ugu sarreeya dalka madaxweynaha magacaabista hogaanka dalka arrimaha dibadda iyo xiriirka dawladda ka dhexeeya qeybaha kala duwan ee bulshada sida ururada bulshada rayidka ganacsatada iyo qurba joogta si loo helo si loo helo dawlad waarta waa inay noqotaa mid qof kastoo soomaali ah iska dhex arki karo dawlad kooxaysi ku dhisan waa tii aan kusoo khasaarnay afartii sane lasoo dhaafo talada ugu horeysa ee arrintan ka bilaabanaysaana waa inay dhaliso dawlad tayaysan soomaali soomaalidana u dhexayso taasoo ka turjumaysa baahida ummadda soomaaliyeed dhibaatooyinka gundhiga u ahaa burburkii dowladnimada lasoo dhaafay waxay ahayd magacaabista xilal dowladeed oo ku salaysan kooxaysi iyo qof jeclaysi dowladda soo socotaa iyada oo ka cabar qaadanaysa qaladaadkii hore loo galay waxa ay si foojignaan ah xaqiiqdii u magacaabi doontaa hoggaan iyo kaadiriin aqoon iyo faham u leh xilalka dowladda xilalka dowladda waxaa xoogga la saari doonaa xirfadleyda hogaanka u noqon doonta dowladda iyada oo golaha jasiirada shaqadooda ku koobnaan doonto xiriirinta iyo hogaanka dowlad hadda waxaa jira dowlad dowlad ka dhex dhisan waatana burburisay afartii sano afarkii kasii horeysay deegaanada qaar hadda maamul goboleeda ka jiraan dowladii baa waxaa laga dhex abuuray dowlad cusub saa kuma noqon karno dowlad waa qofku uu lahaan karaa saameyn laakiin si joogtaa uma lahaan karo inay burburi qarnimada tallaabadana waxa ay sahlaysaa in la helo dowladnimo waarta oo iska dhex dhaxli karno anagoo dhan dhammaanteen haddii taa haddii xataa shaksiyaadka dowladda hogaaminaya waqtigooda dhamaado waxaa suuragala ama la doonayaa in eh, shaqadii dowladnimada ay sii socoto sida hadda aad ka arkaysaan meelaha aada degantihin waxaa la xaqiijinayaa in shaqaalaha dowladda helaan xaqooda joogtada ah dowlad aan mushaar bixin karin dowlad ma noqon karto waana mas-uuliyad saaran hogaanka dalka inay fududeeyaan in xaqa shaqaalaha dowladda la meel mariyo waxyaabaha ugu horreeya hadda culayska aan rabno inaan saarno xaqiiqdii oo aan doonaya nagala qayb gashaan waxa ay tahay dowladda iyo wasiirada la magacaabi doono oo shaqada qaban doonaan waxaa laga doonayaa waxaa hadda arkaysaa waxa ugu horreeya aan ka hadalna waa awood qaybsi madaxweyne wasiir baan noqonayaa agaas waxaan doonaynaa xoogaa in dib intaa loo dhiga la yidhaahdo waxaa la qiimeynayaa hogaankii hoose ee dowladnimada salka u aan lahaa agaasimaha guud waanuu ka qeyb badnaadaa wasiirka sababta wax isbedel baa dhacaya dhibaato hadda nagu dhacdaa waxay tahay inaad la socotaan aan garanaya wasaaradihii waxaa iskale qabiil qabiil hebel baa wasaarad iskale ma dhici karta institution u dhismo mararka qaar baa wasiir baa imaanaya labaatan qof konton qof bukeysanaya marku ka tegayo marka tiibaa rabnaa in wax laga bedelo marka waxaa hadda la iska dhexlay marka wasiir baa jira intaan markuu wasiirnimadii jagada wareejinaya baa waxaa laleeya waxaa igu wareejiyaa feelashii wasiirada markaas wuxuu kale waxaan kugu wareejiye mahaya xataa warqad mahaya aan kugu wareejiye dariisanka imaanaysana waxa ay tahay waxaan jirin rabitaan waxaa la xaqiijinaya in shaqaalaha dawladda aan markaasi ay sal noqoto waana waxyaabaha yararka ah ee wax ka bedeli karo helitaanka dhaqaale dawladeed iyo siyaasad dhaqaale iyada lamahuraan ayaan u aragnaa laftigeeda dawladda soomaaliyeed waxay waxaa soo geli doona waxaa soo gala ama soo geli doonaba dhaqaale xadidan dhaqaalaha soo galaana shacabka soomaaliyeed waa laga qariyaa oo si toosa uma oga si ula socotaan cid hadda caano wax hadli karta male lacagta laga qaaday dekada soomaaliya ee bankiga dhex la geeyey marka laga soo qaado lacagtii boona baa la qorayaa wax consistency ah ma laha oo sameynaysa marka waxaa loogu talagaba looguma talagelinba lacagta in shacabka ogaadaan hantida ugu badan ee dalka ka baxda waxaa bixiya beesha ku baxda waxaa bixiya beesha caalamka iyadoo aan wax badan laga ogeyn sida ay ku baxda sidoo kale dhaqaalaha tayaysan waxaa dib u habeen lagu samayn doonaa kaabayaasha dhaqaalaha ee hay-adaha canshuurta ururinta dib habeynta dhaqaalaha dalka waxaa kaalin weyn ka qaadan doona insha allah dowlad goboleedyada dalka waxaa la isku xadayn doonaa qaabka canshuur ururinta iyo maamul maamulka dhaqaalaha canshuur unbaa la qaaday macquul maaha waa in laga qaybgeliya dowladaan canshuur lahayn amba asal aan lahayn waxba ma soconayaan waxaana ummadda soomaaliya loo bandhigi doonaa qarash kasta ee soo gala dowladda iyadoo la isticmaalayo aaladaha internetka iyo social media ummadda soomaaliyeed waa inay ogaataa dakliga soo gala dowladooda iyo meesha ay ku baxda arrintaa xaqiiqda waa muhim waxa nagu dhaca waxa ay tahay maanta hantida qaranka la boobayo ee la burburinaya maysan imaan lahayn haddii qof kastoo soomaaliya la ogyahay gabadha yartaa canshuurta qaadaa in loo sheegi karaa canshuurtaas meeshay ku baxday kalsooniya galinle laakiin canshuurteedii intaa laga soo qaaday iyadoo caano iibinaysa haddana xildhibaan lagu iibsado oo la yidhaha kugu xukumayaa dowladnimo ma ku noqon karto qofka kusoo gala xaaladaas tuuganimadana qarni ma dhisi karo wuxuu burburinaa qarnimadii ummadda soomaaliyeed waa waxyaabaha u baahan in laga hortago waxaanu soo bandhigi doonaa ummadda soomaaliya qorshe kasta ee soo qarash kasta soo gala dowladda iyadoo la isticmaalaya aaladaha internetka sida hadda idiin sheegay ummadda soomaaliyana waa inay ogaataa dakliga soo gala waxaa dowladda hadda hadda qaadaa canshuur kala duwan tusaale da idiin sheegay tusaalahaasna weli waa taagan yihiin walwalbana bayna waysa wax laga qabto dhaqaalaha dalka ma horumari karo haddaan ganacsatada gaarka ah ay ka qayb qaadan sidaa daraaddeed waxaan ku mashquuli doonaa in ganacsatada gaarka ah ummadda ummadda waddanka wax u qabto inay qayb ka noqdaan tabeynta iyo habeynta dhaqaalaha asal u noqdo waxa ugu weyn waddanka ka jira magaalooyinka uwan soomaaliyana dhibka ugu ballaaran hadda ka jira shaqo la-aan waayo shaqo la-aanta baahdayna waxay burburinaysaa waxay burburisay life stockii amba dhaqaalihii ku baxaayay dadkii ahaa reer miyiga ahaa arrimahaas marka dhaqaaluhu muhiimad khaas uu leeyahay waxaa qodobka aan isleeyahay isagana ku jiro dib uga noqon wuxuu yahay dib u dhiska ma aha dib dib dib mataqaana habeen ma aha xataa waa in dib loo dhisaa dib u dhiska hay-adihii garsoorka iyo kaabayaashu afartii sano lasoo dhaafay dalka soomaaliya inta badan waxa ay dareemeen xanuun ay ka qabaan dowlad dowladihii lasoo dhaafay waxaa burburiyay dowladihii lasoo dhaafay dhammaantood amba asal u ahaa cadaalad daro afarta sane lasoo dhaafay oo ay ummadda soomaaliya sugaysa inay hesho cadaalad buuxda ma helin waxaaba sii kordhay cadaalad daradii dowladda imaan doontaa waxa ay culays ka saari doontaa in dib u dhis lagu sameeyo kaabayaasha garsoorka dalka sidoo kale waxay dib u egis lagu sameyn doonaa xiriirada ka dhexeeya laamaha kala duwan ee dowladda iyo lana xaqiijin doonaa inay hay-ad kasta ayan ku xadgudbeen shaqadii loo igmada laamihii garsoorka in la dhisaa laga dhigaa adeegyo ay u horeysa maxkamadda suriga ah guddiga kormeerka garsoorka iyo garsoorka guud waa qiyaasi kartaa waa laga guddigii kormeerka garsoorka dastuurka waa la mariyey barbarka wuu mara madaxweynihii baa meel dhigtay yacni isaguna wuxuu ku eedeynayaa wuxuu ku eedeynayaa mas-uuliyiintii baarlamaanka sidaas daraadeed maanta garsoorka ma jiro garsoorayaasha marka la magacaaba waxaa lagu magacaabaa qofan xataa weligii garsoor noqon ayaa loo dhiibaa maxkamadii sare ma shaqaynayso maxkamadii dastuurka ma jirto cid cid dacweyn kartaa ma laha hantidaadii haddii caawa lagaa dhaco cid aa u dacwooto ma laha xaqiiqdii meelaha ugu badan magaalada muqdisho caawa ay kamid tahay iyo deegaano badan oo soomaaliya kamid ah haddii ay dhacdo in qof isqabsataan shabaab baa aadaysa nin odayoon familnaaba maalinlood mar iyimid oon ula hadlaya arrimo kala sheekaysan maalmaha mashquul baan ahayo warad baa iga timi shabaab waxay yidhahdeen dacwadii gurigii liigu haystaan isku haysta ninka odaga shabaab baan ula tegay markaasay dhaqimadu yidhahdeen waa ku garnaqaynaayo magaalooyin waaweyn oo soomaaliya kamid a magaaladii sharci kama jiro sharcigaa baawur la qaadanaya baadiyaha nin joogo oo shabaab ah baa waxaa leeyahay sharcina sii cadaaladu qofka soomaaliga laaya dawladii lasoo dhaafa waxaa burburiya cadaalad daro cadaalad daro ayay soomaaliya ku baabicaysaa musuq maasuqi cadaalad daro markay isku darsamaan qaran ma jiri karo marka waa in dawladii hadda lasoo dhaafo dadkii diiday inay dhisaan maxkamadda stuuriga ahayd dadkii diiday garsoorka rasmiga ahaa maanta inay dhahaan waan soo noqonaya wax baan dhisaynaa macquul ma ah annaga markay imaan dawladda imaan doontaa aas aas bay u noqonaysaa in qof soomaali ah uusan u ooynin cadaalad daro maalin kastaan aragnaa wax la qaadan karana ma aha dulqaadka ummadda soomaaliya way gaartay marka dib u dhiska cadaaladda iyo iyo iyadoo hoos laga bilaabayo iyo qodobadan hadda sooran ayay sal lagu heshaa xiriirka ka dhexeeya dawladda xiriirka ka dhexeeya dawladda dawladda dhexeeya maamul goboleedka waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xumaanaya xiriirka ka dhexeeya dawlad dhexe iyo dawlad goboleedyada dalka iyadoo aan weli iyadoo aan weli la xadidin amba aan si buuxda loo qeexin xiriirka labada dhinac ayaa afartii sane lasoo dhaafay waxaa lagu dhamaystay isqabqabsi iyo jahwareer saameeyey qaybaha kala duwan ee dawladda iyo geedi socodka nabadda haddii nala doorto haddii ilaahay raalli ka dhigo dawladda imaan doontaa waxa ay dib soo celin doontaa kalsoonidii dawlad dowlad goboleedyada ay ku qabeen dawladda dhexe waxaa la abuuri doonaa jawi wada shaqayn iyo isku dhawaasho ah waxaan ballan qaadaynaa in dawladda dhexe noqoto mid u siman dowlad goboleedyada dalka qaadanaysana in dawladda dhexe noqoto mid u siman xaqiiq waa muhim inay u simnaato ayay noqon mid gooni ah oo gobol qaasa ama koox qaasa baabi'iya waxaa dib loogu noqon doonaa dastuurka dalka iyadoo lawada laga wada xajoon doono sidii loo qeexi lahaa awoodda labada dhinac islamarkaana la abuuri lahaa ummad hal qaran ah annagoo federaal ah ku farxsan oo dawlad ah ayaa haddana waxaan rabnaa dawladdii dhexe ayagu inay xiriir ka dhexayso suuragal marka ma aha in la dhiso ciidan qaran oo hoggaan dhexale lasoo celiyo lacagtii shilan soomaaligeed iyo qaybsiga kaalmada caalamiga ah haddii aan si cad loo qeexin awoodaha kala duwan ee ka dhexeeya maamul goboleeda iyo dawladda dhexe waxaa la qaban doonaa oo aan damacsannaha inaan qabano shirweyne qaran oo looga hadlayo dastuurka iyo awood qaybsiga dalka waxaan kaloo xoojin doonaa wadatashi joogto ah ee dhexmara hogaanka maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe wadatashigaana xaqiiqdii waxa uu noqon doonaa mid toos ah iyo mid dadbanba taa waxaan ula jeednaa ummadda soomaliya in laysku hayaa la doonaya ummadda soomaaliyeed in laisjeclaysiyaa la doonaya ummadda soomaaliyeed iyadoo maamula in la sameeyo wax ka qurux banaan waxyaabihii asaasiga ee naga dhexeeyay ayaa kala qaybsan maamul kasta hadda wuxuu leeyahay ciidan gooni u ah dadka ma aamini karaan ciidamada maamul goboleeda ka jira hay-ad wadamo kale dawladda ingiriiska waxay taageertaa sector three oo two wax la yidhaahdo dawladda maraykanka waxay taageertaa sector one and five oo ah magaalada muqdisho nawaaxigeeda dawladda imaaraadka sector two ay samaysaa waxyaabaha o arkaysaa ciidamadaas marka waxaa loo arkaya inayhin kuwa keliya wax qaban karo marka waxaa ficnaan lahayd askariga jooga tuulada u dambeysa soomaaliya iyo kan kale dhammaantood inay calankii soomaaliya garab kaga dhegan yahay waa waxana midayn karo waa waxa isqeynahayn karo haddii aan soomaali nahay qurba joogta iyo dib u dhiska dalka iyadana priority kale noo tahay maadaama wakti badan aan helin caawa ma doonaa inaan wakti badan geliyo laakiin qodobo asaasigaa baan rabaa inaan idin yar taataabto waana ka baxayaa qurba joogta waa lafdabarka dhaqaalaha iyo deganaanshaha dalka soddonkii sano ee ugu dambeeya dalka waxa uu ku tiirsanaa daqli ka yimaada qurba joogta waxa ay door weyn ku lahaayeen dib u heshiisiinta iyo guud ahaan soo celinta hay-adihii ka shaqaynaya arrimaha bulshada sida waxbarashada caafimaadka ganacsiga gaarka haddiina la doorto dawladda imaan doontaa waxa ay abuuri doontaa wasaarad u gaar ah qurba joogta oo xiriirisa dawladda iyo qurba joogta waxaa la sahli doonaa in qurba joogta helaan taas tafsiilaad u sahlaya inay wadanka maalgashadaan qaybna ka noqdaan geedi socodka nabadda iyo horumarka dalka waxaa la qaban doonaa shir sanadeed oo caalami ah oo looga hadlayo doorka qurba joogta soomaaliya iyo dalka dabadiisa ah oo dal gudihiisa iyo mararka qaar ka dhacay wadamada qaarkood sidoo kale waxaa la abuuri doonaa consulars la shaqeeya amba hay-ada la shaqeeya safaaradaha gudaha dalka hogaanka amba guddiyada ka dhisan wadamada qurba joogta ku nool yihiin amba waxa la yidhaha host countries waxaan sidoo kale la abuuri doonaa guddi heer qaran ah waan arrintan xaqiiqda waa muhim inaad ogaataan guddi heer qaran oo hoos imaanaya wasaaradda qurba joogta taas oo dabagal ku sameyn doona xadgudubyada loo geysto dadka soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah wadamada caalamka ma qaadan doono in qof soomaali ah xuquuqdiisa lagu xadgudbo وأركيسين واحد كدعي سود أفريقيا وأركيسين ودمر أفريقيا واحد كدعي قفك الصومالية كرامديز عزقيز عين الإلالية وحي أساس انتهي سوى نقشة قفك قفك قفك الصومالية annagoo isticmaalana awoodeena dawladnimo sharafkeena umadnimo waxaan ka qaadi doonaa tallaabo dawlad kasta ama koox kasta ee dib dib ulakaca u geysata muwaatin kastoo soomaali ah meel kasta oo caalamka ka jiro waa mas-uuliyad saaran hogaanka dalka inuu difaaco sharafka karaamada xuquuqda meel kasta ay joogtaan waxaan doonaynaa sidoo kale qurba joogta inay ku qanciyaan wadamada ay joogaan inay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayagoo dawladda dhexe soomaaliya la kaalmeeyo waxaan doonaynaa in dawladda maraykanka oo ku bixisa intaas oo bilyan oo dollar inay labaatan milyan iyo soddon milyan lacaga wax ay taraysa malaha waxaan doonaynaa lacagaha aan ka rabno qaranka in la geliyo oo dawladda asaas noqoto arrimaha dibadda ee xiriirka caalamiga waa arrin iyadana muhiimad aan saari doono haddii ilaahay raalli ka dhigo soomaaliya waxa ay ku taallaa mandiqad muhiim u ah caalamka waxaa lagu sheegaa inay tahay meelaha ugu qiimaha badan caalamka the most expensive real estate in the world soddonkii sano u dambeeyana gaar ahaan sideedkii sano ugu dambeysay siyaasadeena arrimaha dibadda waxay ahayd mid ku dhisan shaksiyad shaksiyaad particular islamarkaana aan lahayn qaab dhismeed la jaan qaadi karta caalamka arrintan waxa ay keentay dalka inuu ku jiro xaalad kala guur noqoto maalin kasta uu ku jiro kala guur ah wakti iyo hoggaan saaxa oo aan faham ulahan ilaahde arrimaha dibadda ma helin si kastaaba waxaa jirta fursad dib loogu habeyn karo arrimaha dibadda dib u dhiska arrimaha dibadda si kastaaba waxaa jirta waxaan doonaynaa marka in si buuxda dib loogu habeeyo siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan la dardar geliyo xiriirka aan la leenaha wadamada aan daris ka nahay ay wax badan naga dhexeeyaan dowlad dowladihii ugu dambeeyey ee soomaaliya waxay soo saareen siyaasado isdiidiidan amba contradictory foreign policy waxa la yidhaahdo oo abuura khilaafaad iyo isfahm xumo u dhexeysa soomaaliya iyo wadamada xiriirka nagala dhexeeya taas oo dharisay kalsooni darro iyo burbur ku yimaada xiriirka caalamiga ah afar sano ay soo socoto waxaan xaqiijinaynaa in aan jeexno ama jooxi doono ajende siyaasadeed ee ku qotoma faham iyo vision dheer national foreign policy agenda oo jir u noqon doona siyaasadeena arrimaha dibadda ee soddonka sana ay soo socota arrimaha dibaddu principalkeeda maaha wax hal maalin dhacda laba maalin dhacda waxaan kaloo wadatashi la geli doonaa diblomaasiyadii hore ee rugcadaaga ahaa aqoon-yahankii soomaaliyeed inay kaalin ka qaataan jedinta arrimaha dibadda waa muhiim in dadkii waxbartay odayaasha ahaa ee dibadda joogaan gudaha ka jooga ee rugcadaaga ahaa diblomaasiyinta baan isu keenin doonaa ayagaa hogaanka noo qaban doono dhisaan bay samayn doonaan waxaa qorshe ayaa sidoo kale maadaama arrimaha dibadda muhim noo tahay macadkii wasaaradda arrimaha dibadda ee lagu baran jiray siyaasadda in dib loo soo celiyo taana waxay sahlaysaa in arrimaha dibadda ay noqoto wax qotamo waxaan ka saaraynaa jeefka arrimaha dibadda qof wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaheeda caalamka ku joogo waxa ay qabteen shaqo aan caadi ahayn waa qiyaasi karaa in eedo badan qabaan haddana qof aan mishaar qaadan ee maalin kastaa tuugaya mishaarkiisa haddana caalankii dhegsanaya ee shir ka qayb galaya waxa ugu liito waxa ugu dhibka badan ee qof qaban lahaa waayo waxaan doonaynaa mishaar joogto ah waa sharafkii waa muraayadii waa qarnimadii soomaal meeshii kasoo noqonaysa waxaan rabaa marka wakti inaan gelino waxaan rabaa kahortaga musuqmaasuqa iyo boobka hantida qaran iyadana waa qodob kale aan priority gelin doono mar dhown waa idinku soo wareejinaa microfonka su-aalaha ay weydiin doontaan haddii ilahay raalli ka dhiga cadowga koowaad ee soomaaliya maanta leedahay waa musuq maasuq baahay lugahana la galay hogaankii dalka ugu sarreeyay dawladihii hore ee dalka soo maray waxaa burburiyay musuq maasuq salka la galay cadaalad darro dalka soomaaliya waxaa faraxun ku haya musuq maasuq oo noqday qayb ka mid ah nolol maalmeedka dawladnimada soomaaliya haddii aan si dhaqso ah looga hortegin waxa uu keeni doonaa burbur ku yimaada dib iyo geelidda dawladnimada soomaaliya waxaa boob ku socda hantidii qaranka iyo rabitaankii shaksiga shaksiga gaarka ah waxaa luma kalsoonida shacabku qabeen dawladooda iyo hogaanka dalka waxaa maalin cad la baballeeqaystay sharafkii ummadda soomaaliyeed sida ula socotaan sharafku ma aha keliya lacag la xaday iyo guri la iibsaday waxyaabaha la iibsada waxaa kamid ah sharafkaagii qofkii maanta shir uga qayb galayo kunka qofood kun iyo labada boqol kun iyo saddexda boqol daawanaya dhegeysanaya caawa dad baa shir ku qayb galaya magacaaga qofkii marka sharafkaaga qaatay ee balliqaystay ee hayn waaye sharafkaaga waxay kamid tahay musuq maasuqa dadka wuxuu xaday oo burburiyey sharafkaaga in marka la tayeeyo muhiimada leedahay iyada oo cidna looga baqayn waxaa la waxaa la lumay waajibkii islaamiga ahaa dareenkii qofka oo xishoodka ku dhisnaa waxaa ummadda soomaaliya dib loogu celiyey colaadihii ay hore usoo uga soo gudbeen dhiigga badana ku daatay hantida qaran ayaa hortooda lagu boobaya iyagoo u baahi la dhimanayo shacabka ma aha inay ka damqanayn waxa dhacayo laakiin waxa ay si taxadar leh u ilaalinayaan inay lumaan qarnimadii soomaaliyeed waxaa kaloo ay ku taamayaan in dulmi amba xaqdaro leh wakti uusan lahayn oo ay dhiig loo daadin ma doonayaan way arkayaan dhibki jiro waxay yidhahdaan dadka qaar waxay ku maamahdaa jirta dhehayso ama aragti dhehaysaa wax jiro dulmi dowle waa loo dul qaataa hadiiba aad ogtahay dulmiga inuu wakti yar dhamaanayo dagaal ha ku gelin bay yidhahdaan soomaalida hadda waxaa muuqata inay leeyihiin war dawladda hadda jirtay saan yeesho wakti yar baa u horeeyeysa masalfalin ee qaranka iyo naga dumanin marka way ku dhegannahay dowladnimadii markaasaa canshuur been lagaa qaadaya hantidaada baa la dhacaya waxaa leey war qarankiyo naga lumin war qarankiyo naga lumin qoladii qaranka loo dhiibay mas-uuliyaddana ma arkaan waxay arkaan dadka inay cawaan yihiin ay hurdayaan shacabka soomaaliyeed dumbay dum fiican bay leeyihiin karaamo bay leeyihiin waxa dhacaya habeenin badan bay arkayan waxayse ilaaha ka sugayaan in hoggaan u yimaado wax u qabto oo ka hortago ka hortaga musuq maasuqana wuxuu u baahan yahay olole kasta qof kastoo soomaali ah inuu olaha qayb ka noqdo dowla dowladda imaan doontaa waxay magacaabi doontaa guddi heer qaran ah oo ay ku jiraan dad ummadda soomaaliya kalsooni ku qabi karto la yaqaano oo noqdo guddiga ka hortaga musuq maasuqa waxaa dib adeen lagu samayn doonaa xafiiska hanti dhowrka lana siilan doonaa awood buuxda oo looga hortagayo musuqa waxaa sidoo kale tixgelin la siin doonaa in loo xir saaro mas-uulka ama mas-uuliyadda hoggaanka la dagaalanka musuq maasuq qof hal qof oo la shaqeeya guddi oo dastuur ahaan loo siiyo ilaalinta xoogga iyo miisaaniyadda waxaan taa ula jeednaa in la helo hal qof oo ombudsman ah hal qof oo authority leh hal qof oon baqaynin oon qofna ka baqayn ciidankiisa wixiisa leh ee go-aan ka gaari karo ama qayb ka qaadan karo mas-uuliyadda shaksigan wuxuu noqon doonaa guddoomiyaha la dagaalanka musuq maasuqa amba xeelalayaha guud xaalada qaar xaaladaha qaarkood waxa uu waa inuu yeeshaa awood buuxda oo madax banaan oo uu ku baarayo kuna ogaanayo dembiga caadi ahaan guddoomiyaha amba guddoomiyaha la dagaalanka musuq maasuqa amba xeelayaha guud oo aan ahayn wasiirka cadaaladda waa madaxa xafiiska sharciga ee xukuumadda kana tirsan iyada sarkaalkan waxaa wuxuu haysan doonaa egmashada guud ee federaalka sidaa daraaddeed wuxuu baari doonaa dembiga musuq maasuqa qof kastaa gala waxaan ugu bad waxaan ugu badan dhibaatana gaartay ayay kamid tahay musuq maasuq ee dhibaatada ugu dambaysa ee ku dhacday mudana yaalay marwooyin ee daawanaya ma doolayo waktiga aada bay ugu litaa laakiin waxaan rabaa inaan kusoo jiro hadalkayga xaaladda aan ku jirnaa xaalad caadiya ma aha xaaladda aan ku jirnaa waa xaalad kala guur ah xaaladda aan ku jirnaa waa xaalad khatar ku ah jiritaanka qarnimada ummadda soomaaliyeed waxaan idinka codsanayaa inaadan u ogolaanina gudaha idinkoo joogta in qarankii soomaaliyeed qar lagala dego annagoo fiirsanayna dib noogula celiyo adduunka wadamada dariska nala ah waxay marayaan xaalad progress ama horumar aan caadi ahayn annaga waxaan doonaynaa ma daawan karno ma la qaadan karo ma la fiirsan karo in god lagu rido waa qiyaasi kartaa caawa xildhibaanadii qaranka ee joogo hanti baa la geliyey waa la iibsanayaa dalaaya qoorta loo geliyey waxaa la doonayaa in lagu soo noqdo ma aha fakar baan ahaya ma aha kalsooniyan soo celina ma aha ummadda isu keenaya waxaa laga hadlayaa sidii qarankii loosii burburin lahaa in qolooyinkan hadda maamulka haya aanaan marna loo ogolaan inay dib ugu soo noqdaan dalka inay dib ugu soo noqdaan wax kasta nagu qaadata in laga hortago haddii kale afar sanay soo socotaa waxaan gelaynaa xaalad aada u culus waxaan rajeynaa inaad taleefon kula hadashaan xildhibaanada waxaan rajeynaa inaad wacdaan odayaashii dhaqanka waxaan rajeynaa inaad qayb ka noqotaan oo aadnaan ogolaanina in ay qaranka qaranka dib ka dhicin qodobadaas aasaasiga ah ayaan dib usoo dhigaa bug baa jiraan soo saarayna mar dhow baarlamaanka hor dhigi doono oon idinkula wadaagi doono laakiin caawa waxaan rabay inaan idiin taabto vishinka guud amba aragtida guud ee aan doonayno dalka in lagu hogaamiyo waad mahadsantihiin waktiga uu iga dhamaado idinkaa idinku soo celiyo waayahay aada iyo aad buu mahadsan yahay waa jibriil ibrahim cabdulle oo musharaxtan sida madaxweyne halkaad nagala socotaana waa golaha nineteen sixty iyo weliba wafaydada ay wada shaqaynta leeyihiin waaya jibriil waxaa jirta oo aan ognahay in uradiineed fara badni ay aada u saameyn ugu yeesheen dowladdii hadda waktigeedu dhamaaday iyo weliba baarlamaanka uu waktigiisu dhamaaday dowladdiiha kala duwan maalinta musharaxiintu inay aada iyo aada u fara badan yihiin dowlado shisheeye ama wadamada jaarkana ha ahaadaan ama ha ahaadaan wadamada imaaraadka turkiga kuwa kaloo fara badan in laftigoodu ay musharaxiinta qaar badan iyo laftoodu waxay leeyihiin shirkado badan inay jiraan baad ogtahay maxaa kaga qorshaysan adiga iyo intood kula talisa ama inta kula socota inaad kaga gudubto oo aad ka qaado codka lagu tartamayo tagada madaxweynenimo iyagoo ay jiraan dadka faraha badan ee kala nooca dowladaha kala duwan musharaxiinta faraha badan iyo qorshahaagaas leedahay wax ku dooran karaan waad ku qancin kartaa ama kaga gudbi kartaa caqabadahaasi hadda muuqda
waxaan qorshaha hadda aan kuu sheegaya qorshooyinka kaloon wadno amba aan ku fikirayna ayaa noqonaya qorshooyinkaan hordhigi doono waxaan isleeyahay saddex boqol iyo labaatanka sagaalka qof ee xildhibaanada dad wada waalan ee jiran xun maaha intooda badan waa dad caafimaad qabo waxaan aaminsanahay la hadalkooda oo aan hadda maalin kastaaba kulan joogtaa kula jirno ka warheyntooda ama kula jirno ka warqab joogto ah ayaan ayaa waxaan qabaa inaan ku qancin karno inay isbedel sameeyaan wadamada waa runta dowladnimadiiba waxay isku noqotay ganacsi ku yimid ummadda soomaaliyeed oon aan mararka qaar la arkayn vision laakiin waxaan aad ugu mashquulsannahay rajo weyn aan ka qabnaa xaqiiqdii waxaa jiro dad soomaaliyeed oo aan maanta lacagna rabin waxaa jiro dad xildhibaana oo u soo taagan inay qoriga la qabsadaan qolada hadda joogta wax ka bedelaan waxaan aan ku mashquulsannahay oo aan doonaynaa in marka ugu horeyso ajendaha iyo qorsheheena xildhibaanadaas qaran ee la doortay qaarkood lagu qasbay waxyaabaha qaar inay sameeyaan in aan ku qancino inay fiirshaan waxa ka weyn ee jira lacagta hadda aad ka hadlaysa la bixinayo intooda faraha badan lacagta qaranka laga xada waayo qof lacag uu shaqeeya ma aha wadamada sida aad sheegtay arrimaha soomaaliya quseeyo wadahadalka ah dhibka jira wuxuu ka yimid soomaaliya maadaama institution dawli ah uusan jirin ee lala dhilgalayo dawlad rasmi ah ayaa waxay keentay wadamada laftigooda inay dana kaasa ka fiirsadaan oo ay musharaxiinta qabtaan arrintaa un waa arrin mustaqbalka dawladda imaan doonta in wax ka qabata u baahan tahay oo hadda wax laga qaban kara ma laha laakiin intooda faraha badan laftigooda waxaa waxaan kula jirnaa wadahadal ah inayan broseska socdaa dhibaato gaarsiin ama dhaawac ay gaarsiinen anigu dadaala nala faray waxaana la faray inaan gudbino ma doonayno in dhibaatada caawa aan ka hadlayno aan qayb ka noqono aan soo gudbino marka kalsooniyaan ku qabaa in la hadalka kadaadhicinta hordhigidda ummada soomaaliyeed iyo gaaraan xildhibaanada isbedel imaan doono waxaan weli ku xaqiijinayaa dadkii lacagaha xaday ama dadkii hantida ku tagrafalay dawladihii lasoo dhaafay ee kumeel gaarnimada markaan ku jiray dhammaantood habeenkii u dambeeyay bay shacabka damaada iska ceeriyeen kuwa hadda joogana saasaan aaminsanahay waxaana rajaynaynaa dawladda imaan doonta oo anaga ku jirno inay abuurto inay kooxaysa noqon amba qabiilaysa noqon ee noqon dawlad lowda leeyahay garbaha looga jiro
waxaa jira jibriil waxaan ognahay in baarlamaanku ka yimid dowlad goboleed dowlad goboleedda laftigoodu qabiil ba ku dhisan yahay intooda badan marka deegaanada la eego anle baarlamaanka ka soo baxay dowlad goboleedada laf ahaantooda marka dhinaca qabiilka loo eego ka sokow lacag aada u fara badan ayaa ku baxay way bixiyaan meel kastaa u bixiyaan meel kastaa ka keenaan maxaa qorshe adiga ku ah soomaalida waxaa ku mahmahdaa meel koo doonaysa had wax kama taro maxaa qorshe kuwa ah oo aad dadkaa ku qancaysaa oo aad kaga iibsan kartaa waa iibmeeshii waxaa maanta la taagan yahay waa soo iibsan waa ognahay waayo ugu yar shan kun iyo toban kun iyo labaatan kun baa ka soo baxay kursiga ku gatay maxaa qorshe ku ah adiga yaa si adiga ku taageersan adiga yaa ku taageersan maanta kaa caawinaya arrimahaas
markii barnaamijkan la gelayaba qof ku talagal baa jiray oon ku talagalnay dad badan oo soomaaliya oo hadda xildhibaano ku jiro anaga qayb ka geysana soo bixitaankooda jiro oon ka kaalmeynay qarashaadkii yararka ay u baahnaayeen guud ahaan ku jiro waxaa jiro hantida aniga aan lahaa oo shaksiyan ah oon u isticmaalayo inaan kaalin ka geysto barnaamijkan jiro waxaa jiro dad ehel ah ama ganacsato ah amba asxaab ah oo barnaamijkan cambaynka ku xisaabtan waxaad ogaataa anagu sagaal bilood baan soo wadnay barnaamijkan wadankaan ku wareegayna wacyi gelinayna la socodsiinayna ma ahan keliya cambain siyaasadeed laakiin wuxuu waa cambain aan ummadda soomaaliyeed uga dhaadhicinayna waxa imaan doona waxa ka imaan doona marka waxaa jiro yacni siyaabo badan oo kala duwan ayaa xildhibaanka qanaciisa uu ku jiraa qaarkoodna waxay ku qasban yihiin waxyaabihii ka baxay oo ay ahayn ka ahaynba corruption waxyaabihii lagu qasbay inay bixiyaan qof sanad oo toban kun oo doolar bixi waxaa la rabaa qofkiina inuu iska bixin karo oo dad badan oo ganacsato ah ama dad badan oo madax ah ayaa ayaa ku jira dawladda oo lacagtooda isticmaala oo aan doonaynin lacagteena usoo noqoto qolooyinkaas wadahal baa kula jirnaa waxaan kaloon yani u baahan inaad ogaatid dadku keligood kuma xirno waxay doonayaan dawladay dhistaan qaar badan oo xildhibaanaa oo wadahadal aan joogtaa kula jirno xaqiiqda waxay ka fikirayaan kamay fikirayaan beecayga meeqaa isiinaysaa iyo meeqaa iisoo celinaysaa waxaa la badbaadinaa qaranka soomaaliyeed waaye waxay wakti u geliyeen qaranka soomaaliyeed weeyaan dad badan xaqiiqda aadan qiyaasi karin oo baarlamaan kamid ah ayaa hantida ay geliyeen cid bixin kartaa malaha dad baa bixiyay saddex boqoloo kun afar boqoloo kun oo dollar qaxar baa one million ku bacda nasiib xumo dadka noocaas camal ah cid u celin doonta lacagtooda malaha waxay waxaad deeqda waxaad deeqda inay qayb ka noqdaan oo ay yeeshaan dawladda meelaha rajada nooga jirta kamid tahay waxyaabaha qaarkood ee asaasiga ka baxan qofkii in laga caawiyo waxaana hadda horaa looga soo caawiyey oo qofka ilaa hadda meesha uu joogo taalmaa laga geystay cidda dambeba ka geysatay marka marka qodobadaa isku darto ayaan qabnaa qancintooda anigu ma aaminsani in la yidhaahdo beec baan gelaynaa kursi baan iibsanaynaa yani waxa waxaa dhumaya waxaa aan ka helina qayimka laakiin markaan xildhibaanadii maalin kasta labaatameeye sodomeeye aan wada qadayno is aragno aan wada hadalno si toosa loo hadlo waa qiyaasi karta xaqiiqda waxaa jira xildhibaano aada u fara badan oo aan lacag ahayn waxa ay ku shaqaynayaan ee wixii ka baxay doonayaan inay ka baxa ayagii iyo qolooyinkan hore usoo caawinay iyo fakerka hadda aan wadno commaning marka la isu geeyo ayaa waxaan qabaa in isbedelka dadka u helinayaan in isbedelka ay dadka taageerayaan combinationkoodaas marka la isu geeyo waxyaabihii laga caawiyey ayaga laga caawiyey kuwa ayaga issoo caawiyey kuwa u baahan hadda in kaalin laga geysto dhammaantood qorshooyin aan ugu talagalnay qorshooyinkaas aan iswaafajinay waxa aan ka hadlaynana ogaato waxa ay tahay wareega koowaad ee doorashada ayaan ka hadlaynaa kama hadlayno wareega shanaad labaatanaad amba wareega saddexaadba dadka soomaaliyeed iyo qof kastaa la hadashid culayska ugu ballan wuxuu imaanaa wareega koowaad ma wareega labaad la yimaado qof soomaaliya qof lama jirto xildhibaanada waxaan rajaynaynaa marka rijo badan iga jirta xaqiiqda haddana discussionka noo socdaa inayan ahayn lacag keliya weliba qaarkood go-aankay qaateen waxa uu yahay inay hantidana ka qaataan kuwa hantida qaranka dhacay islamarkaas aysan goodsin ama cod codsaynin laakiin waxaa naga rabaa anagoo dhan inaan ka shaqayno in xildhibaanada nadiifka ah codkooda ay noqdaan codka hogaamiya doorashada sanadkan ee ka dhiga wixii baaba-ay mid xalaal ah
wagas jibril waxaa jira muran ka jira xildhibaano afar labaatan ah saddex iyo toban kamid a xildhibaanadaasi gudida doorashooyinka iyo khilaafaadka waa sii daayay ninkasta markii hore howlgarayan koob iyo toban bay hadda weli ku dhegan yihiin dowlad goboleedyadu waxay sheegeen in ay kalsooni ku qabaan xildhibaanadaas in xildhibaan qaabka kusoo baxina sax tahay murankaasi aada buu u badan yahay qolada u n ta ha ahaato midooda yurub ha ahaado midooda africa ha ahaado wakiilka qaramada ha ahaado walaac fara badan bay ka muujiyeen marka hore horta xildhibaanada maxay yihiin laysku haystaa horta sidoodaba mida kale waa maxay qaabkay u isticmaaleen ama wadaday u mareen saddex iyo tobanka hore oo ay soo gudbiyeen meelaasay kusii daayeen
waa waa runta markii guddigii guddigii doorashada dhowr guddiga la sameeyey saddex ah laakiin guddigii khilaafaadka waa guddigii loo xil saaray inay barnaamijkan ay khilaafaadka galaan sidaa ula socoto nasiixmo laftigeeda waxa ahaa qofkii dembi qofkii qalad laga galo ama qabiil qalad laga galo waxaa laga rabaa kun dollar oo registration ah inuu bixiyo kun dollar lacag badan waaye marka dad gaaraya lixdameeyo qofood ayaa lacagaha baxsan qiyaasta ku wadaa waxyaabaha markay ku noqdeen guddiga qaarkood waxay leeyihin waaba ka badan yihiin oo dhowr boqol kun qofood ay gaarayaan dadka soo gudbiyey qaarka lacagta bixiyay banabada les waxay rabtaa ha noqotee guddigaas marka nambarkii markay dib u dhigeen bay waxay keeneen labaatan iyo afar qofood ayay ka dhigeen haddana mar dambe intay saxeen bay koo iyo toban ka dhigeen warar badan oo iskhilaafsanaa jiro oo guddiga laftigiisa qaarkood waxaa lagu qasbay ayaa la leeyahay iyadoo lacagga kaysaskii la hubay ee rasmiga ahaa ee gaar ahaan ka dhacay galmudug oo kale markaad tusaalo usoo qabato deegaano badan oo soomaaliya kamid ah kaysas toos faraha uula gala madaxweynaha ayaa ku jira meesha kaysaskii amba mataqaana kulaasi la isku haystay wax laga qabto malaha marka intooda badan waxaa laleeyahay guddiga laftigiisa waxaa lagu eedeynaya in lacag lagu bixiyey oo ay ka saareen guddiga markaa wareegta waxay kuleeyihiin wixii waxaan ka dhignay wax realistic ah oo kooban aan ka dhignay oo la xaqiijin karo meelaha qaarkood oo culays badan ka dhacayo iyo meelaha qaarkood waxyaabaha ka dhacay ay yar yihiin labadiiba numberka isku mid ma aha sidaa daraadeed labada guddi guddigu markay soo saareen ayaga laftigooda walal ku dhashay markii lasoo saaro waxaa laysku qabsaday war wixii lagu heshiiyey guddiga laftigiisa listiga koowaad aad soo gudbiseen waad yaraysteen oo waxaa ka dhigteen koo iyo toban kriteriyada aad ku xesheen waa maxay noo soo bandhiga guddigii way soo saari waayeen qaadkii ku xilan iyo sababta keentay markaasaa waxaa la yidhi saxa deeta waa in guddiga afar labaatan iyo dib loo soo celiyaa hadda ma toddobadii qofood ee layidhi waxaad tihiin madashii qaran ayaa la horkeenay ayagii dhexdooda isku qabsaday haddana beeshii caalamka waxay tiri guddigii intoo marayaa macquul ma aha loogu noqdo haddana guddigiibaa dib u noqdo oo labaatan afartii soo saareen arrintaa waxay keentay guddigii inay cabsadaan loo cagajugleeyo oo yidhaahdaan nafteena oo baqayna waddanka nagala saaro beeshii caalamka waxay taagan tahay war waxa kan wixii lagu heshiiyey guddiga macquul maaha lama gudbin karo doodii baa socoto hadda markii ugu dambeysay yacni qolooyinkii madasha qaarkood ba waxay soo jeedeen wax kan baan isku dayno laba qof aan kasoo reebno iyadii way shaqayn la'dahay arrintaa weli cid xal u hesha ma laha iyadoo arrintaa jirto ayaa hadan mas-uuliyiintii qaranka oo madaxweynaha u horeeya ayaa waxay bilaabeen dad asxaabtooda ah oo ayagu ay meesha geysteen ayaa waxaa loo loo daabaca kaararkii iyadoon laga heshiinin taasanda waxay sii abuurtay colaad cusub abuurtay marka arrintaa arrin socoto waaye waxayna kamid tahay nasiixumadana ku dhacday oo ahaa oo aan marka hore waqti fiican la gelin in qoladii maamulaysa doorashada iyo guddiga khilaafaadka dhammaantoodba noqdaan dad la isticmaalay oo aan u fasaxnayn amba aan loo ogolaanin waxa ay doonaan inay qabtaan marka dacwada weli way taagan tahay caalamka aada buu uga dhidhiyey annagii waan ka hadalnay in ay doorashada xalaal noqon karin iyadoo la ogyahay dad aanba doorasho ka qeyb gelin amba dad dadkii dhacay oo marka hore corruption bay ahayd marka dambe waxay isku bedesho dadka in la xirto dadkaasoona xal loo helin in laga gudbo maaha marka beesha caalamka waa laisku taagan yahay labada guddi waa la dhegaystay guddigii doorashadana cabsi badanaa ku dhacday qaar kamida guddiga doorasho guddiga aan yidhaahda mataqaana khilaafaadkana lacag aan caadihayn bay ka sameeyeen oo waa la waa la laaluusha mid mid baa qaar baa shan labaatan kun la siiyay baa la sheegayaa ma xaqiijin karo mana rabo dembiland ka golan sharafkooda ku ciyaaro laakiin isku darka labada dhinacba weli arrintaas xal looma helin guddigiina ilaa xalaa u dambeysay ma filaya inay go-aan ka gaareen warka ugu dambeeya waxaa laba qof aan kasoo qaadno iska dayna inta kale iyo lama dayn karo waa ceeb waa in la soo celiyaa in lama yeeli kare waa in afar labaatanka la soo celiyaa talo badan marka waxaa jirta aniga aan ku talin war wax dhan laysku haysta meesha hala dhigo yaanan kaar la siinin yaan la aqoonsanin haddii borseeska xayirayso laakiin ha la ogolaado in baaritaan rasmiga lagu sameyno oo aan dadka loo ogolaanin oo dhibka geystay ee borseeskii ama geed socodkii ku ciyaaray yaanan la ogolaan arrintaa marka arrin weli khilaafaadkeeda taagan yahay waa amaanta warbixintii ugu dambeysay shirkii xalay kaanan sheekay
labada lasoo bandhigay dhowrka jeer ma soo baxeen magacyadooda oo ma oga haddaadtihiin magacyadooda kolley way soo baxeen magacyadooda way soo baxeen hoosteeda ma yaala magacyadooda soo baxeen laakiin waa la ogyahayo wax hadda wax wax wax ma aha dowlad goboleedyada ka soo baxeen
waa dowlad goboleeda dhan kulligood dowlad goboleed kasta dad baa laga soo qoray labada ayaa sheegaya labada
labadaba labadaba maamul goboleeda dowlad goboleedyada kulligood way ogyihiin labadaba way ogyihiin dhibaatada dhacdaa waxay tahay marka hore ayaan la xaqiijin guddiga awoodooda intay laagtay guddiga wuxuu ahaa waagii horena way jiideen madasha shirkii baydhabo in guddiga la dooranayo ee khilaafaadka u noqdo guddi madax banaan ee xur ah oo go-aanka ugu dambeeya iskale guddiga khilaafaadka mudane khilaaf guddi adiga ma noqon kartid qof laba qof dhexdhexaadinayo oo aad leedaha labada qof markaan dhexdhe markaan qaladkooda khilaafaadka markaan soo saaro oon ogaado cidda qaladka gashay oon disqualify ka dhigo anigii guddi go-aan ma gaari kare waxaa ula noqonaa madasha madashaan waxaan leeyahay markaas qaladkan baa dhacaya maxay idinla tahay kabacdi madashaa ogolaanaysa waa qiyaasi kartaa qaladka meeshuu ku jiro guddigaa wuxuu ahaa inuu madax banaanaado go-aan ka gaari karo waxay soo saaraan final yihiin la yidhaha guddi madax banaan waa laakiin guddigii markii la ogaado qof kastaba meeshii qaladkiisa uu sheegay ayagii la dhexgalay ayagii qaarkood mataqaanaa musulmaanka la dhexgalay qaarkood loo dhaartay ayaa guddigii waxaa la yidhi hadan aan ku celina markaasaa go-aan waxaa ka gaaraya dadkii ayaga lagu eedeynayay dembiga qaarkood ayaa haddana waxay go-aan ka gaarayaan listiga noocoo noqona waa qiyaasi kartaa yani waxay kamid tahay nasiib xumada nagu dhacday iyo qaabka dowladnimada hadda socoto qaabka ku socotay nasiib xumada nagu dhacda ayay ayay ka tarjumaysaa xaaladda hadda aan ka hadlayno waxaan rajeynayaan kulley labada maalin waana wax hadda broseska ama geed socod gacanta ku haya xakiya ayay kamid tahay waxaan rajeynaynaa in guddigaas anigoo aan qabnaa in faraha laga qaado dhammaantood aan kaar la siin kana qeyb gelin banaanka la dhigo ilamaa xal loogu helo xal loogu helo waxyaabaha jiro haddii kale wax dhan baa isdhexyaacayo oo waxyaabaha khaladaadka hadda hortaagan meesha
wa gartay jibril shirka ka socda raami muqdisho ee madasha wadashiga ama wadasha oo bishan qaran ay leeyihiin dowlad goboleedyada madaxweynaha ra-iisul barlamaankii hore eeto iyo dhammaanba intii dee xukuumadii hore sida wax uu sareeyey iyo dowlad goboleedyada ay leeyihiin shirkaas wakti dheer ayuu qaatay maxaa la isku mari waayey oo hor yaala maxaa la hoga soo bixi waayeen inaba wax warama ka soo baxay oo arrimihii laga sheegayay ama doorashada ha ahaato dibudhaceed ha ahaado ama ha ahaada raastii laisku haystay eemuxuasmulsanaga haadan maxaa ka soo baxay ilaa iyo maanta laslaagu idi beriyay aad ugaatay inku intii waqtiga socday weli weli waa la isku haystaa sidaa la socota guddiga todobada ah ee loo xil saaro madasha ah ee la abuuray july mataqaanaa sanadkii lasoo dhaafay guddigan waxaa loogu talagalay todobada qofood ka kooban inay noqdaan marxalad in wadankii xaaladda ku jira ka gudbo xaaladan oo doorashadana ayna ku bilaabato amba ay wax ku noqoto waxa la yidhaha consensus amba isku tanaasulaad marka guddigu qodobada hadda ugu muhiimsanaayo horyeelay waxay ahayd arrinta la xiriirta waqooyiga soolisanaag ogaa ahayd xildhibaanada la yidhahda waqooyiga kasoo jeedaan in lambarka laisku haystaa oo laleesee loo qaybsanaya adigu number saddexa lagu daro qabaailka qaarkood degan dhankaha laba laba hala siiyo halna lagu reebo somaliland qaybteeda dambe adigu faker noocaasa ayaa laisku haystaa oon weli xal loo helin talooyin badan ayaa yimid oo layidhi number dheeraada aan ku darno number dheeraad haddaa ku darto waxaa bedelaysaa dastuurka oo dastuurka ma ogola in la bedelo kala qaybsiga maamul goboleeda qaarkood ay kamid tahay for example tusaale ahaan maamul goboleedka koonfur galbeed culeys bay ku tahay in deegaanada qaarkoodna lambarka loo badiyo ayagoona ayagoo laba gobol kaliya qabana ay bahashiis dul taagnaato ayagana welwel bay ku qabeen taana aysan macquul noqon bay dheheen way diidan yihiin arrintaa sidaan la socdo ilaa shalay baraad waa la isku haystay weli lama furin aqalkii sare gaar ahaan oo arrintan salka u haysay arrintaa way taagneed xalay haddee shirkii ugu dambeeya baa lagu jira wax kasoo baxa xaqiiday ma kuu xaqiijin karo laakiin arrintaa arrin culays weyn keento waaye waxaan isleeyahay in ay saacadan sugta ma ahayn inay xilligan qaadata ma ahayn waxay ahayd wixii lagu heshiiyey ee madashu ku heshiisay in laga baxa ma ahayn haddii laga baxayana wada tashi in lagu sameeya ahayd taasaa keentay kala fognaansho iyo kala carar yimid deegaanada qaarna ay sheeganayaan dhibaato in laga laga sad bursaday qaarkood leeyihiin labada dhinacba hadda cid fiyo ma laha labada dhinac way haystaa dhammaantood ba-eed bay sheeganayaan taa way taagan tahay weli adigu shalayso intaan dee xaalada ma garanayo waxyaabaha dadku ay leeyihin number dheeraada lagu daro haddii iyada lagu darana waxaa imaanaysa arrinta muqdisho in la furo laftigeeda muqdisho laftigeeda xuquuqdeedii waa la dawarsiisaa oo la socoto inay hesho laftigeeda lasoo geliyo waxaa layihi muqdishona loogu daro dhankana loogu daro doodaas oo markii horeba si dhaqsaa go-aan looga gaaray iyadan aada looga taxadirin oo soo noqon ahayd baa dal taagan qodobka labaad oo hortaagan waa qodobka hadda aad ka hadlayso aan ka hadalno khilaafaadka guddiga numberka sidee laga yeelayaa qaabkee looga turjumayaa oo lagu sameynayaa iyo faa iyo qodobka ugu dambeeya oo ahaa xiriirka ka dhexeeya doorashada haddii mar dhacdo waa qiyaasi kartaa ku xisaabtan mar haddii doorasho timaado tusaale ahaan hadda mar haddii doorasho timaado oo ay dhacdo doorasho ay dhacdo amba guddoonka baarlamaanka cid doortaan waxa ugu horeeya oo guddoonka baarlamaanka qabanaya amba uu sameynayo ayaa waxa ay tahay inay hoggaan doortaan ayagaa la wareegaya doorashada mas-uuliyadda ayagaa la wareegaya guddiga magacaabayaan dadka qaarkood hogaanka waxaa moodaa weli inay diidan yihiin in guddigaa shaqo galo oo ay shaqo qabtaan meelaha la isku hayso marka guddigan madasha waktigooda wuxuu dhamaanayaa markii baarlamaan guddi doorto shaqadii loo igmada ee baarlamaan ku saabsanaa hawshiidu way dhamaanaysaa marka inkaysta dhammaan baa waxaa moodaa qolo kastaba ay ku dhegan tahay qodobadii ay rabaan marka shirkan shirka ku xiga ma jiri doono waa shirkan wuxuu noqonaya kii ugu dambeeyey mar haddii baarlamaanka wax la magacaabo ayagaa la wareegaya mas-uuliyaddii qaranka ayagaa la wareegaa hataa kusimaha madaxweynaha wuxuu noqon doonaa guddoomiyaha baarlamaanka cusub inta laga dooranayo taasaa marka culayskeeda lahaatay dadka meesha isugu yimid xaqiiqdii ayagu laftigooda waxaa laga hadlaya waxay saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal qof oo doorashadooda ayaa waxay qaadatay hal sano iyo bar iyo beesha caalamku habeenay maalin ku dhex jirto wax dhib badan ma aha wax culays badan ma aha laakiin kalsooni darro iyo dhexdooda taallo iyo arrintii weyneeda nationalka oo aan laga fikerayn oo ah proceska laftigiisa la rabaa in la maamulo sida qofka maamulka madaxda qaarkood dantooda iga soo baxdo
waa gartay waxaa jira baarlamaan lagu dooranayo magaalada muqdisho oo kasoo jeeda somaliland dhowr jeer bay sheegeen odayaasha aan ka soo jeeda deegaankaas inaanay iyagu cidna matelin ayay sheegeen oo ay aada ugu doodeen dhowr jeer baa la hakiyey haddana xubnaha baarlamaanka ay dooranayaan oo musbaasa fara badan baa la sheegaa qaar hadeemada dootiyada hataa aan idil joogin baa la sheegay qaar laaluushiyo lacag odayaashu ku xireen musharaxiinta la sheegay saameyn intee leg bay yeelan karaan haddii aanay cilmiga matelin musulmaantana kusoo baxaan daacadse uga noqonayaan in muxuuha go-afgaarista ama xulidda madaxweyne ra-iisal baarlamaan oo ay codka ku bixinayaan sida dacadii uga noqonayaan mise lagu kalsoonaan karaa haddaanay marka hore cidda matelinba
de arrintaa de waxay noqonaysaa asaba waa ani waxaan leeyahay qalad bay tahay in la yidhahdo cid ma dhasalaan atiga dadkan waxaa laisku haynaya qalad iyada ayaa sheegay dhowr jeer shirar ay qabteen bay sheegeen aan dhamaystiro aan dhamaystiro waxaan doonayaa marka yani dadkan shirkan meesha ka dhacayo wadanka waa laisku hayaa adna waa ogtahay annaga waa ognahay waxaa la rabaa qarnimadii soomaaliyeed baa gacanta lagu hayaa oo u baahan in in la hayo ilamaan laga heli doono dawlad xalaal ah hadda waxyaabaha a sheegta xal joogtaa u hayso waxyaabaha laisku haysto doorasha a dhacayso doorashadii ugu fiicneed ay dhici lahayd ma dhicin xaqiiqdii mana suuro gelin laakiin dadka meeshan joogo waa dad soomaali ah xaq unayna ka qayb galaan broceska rabana inay inay soomaaliya qayb ka noqdaan broceska wadana waa kaas qabqabsada yarka ay jirtaa waxay ka jirtaa meel kasta soomaaliya ka jirtaa waa waxyaabaha hadda u baahan su-aalaha hadda aad weydiinayso waxay ku qurux badan yihiin xallow xal helitaan aan ka hadlaynaa xaaladaan ku jirnaa nala geliyey ee dhib badan xaaladaana waxa waxa lagu soo dooranaa waa qabaa'il qabaa'ilaa isku yimid qabaa'ilka soomaaliya meel kastay joogaan xaq bay u leeyihiin inay dawladda soomaaliyeed qayb ka noqdaan inay inay inay ka turjumaan baahida ummadda soomaaliya wakiilka ka yihiin ama qayb ka yihiin marka ma dhihi karti qabiildan ha ka buuxa broceska mana aha tala aada u fiican waa dad soomaaliyeed waa dad raba arrimaha soomaaliya ku jiro waxaan doonaynaa inaan kaga gudubno waa markaan ku dhahaya ku bilaabayo waxyaabaha inaan qabana aan doonayno mustaqbalka in ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan ummadda soomaaliya meel kastay joogaan in sanadka la gaarayo labada kun iyo labaatanka inaan doorasho hal cod iyo hal qof aan u dareerno taasaana waxay naga saaraysaa xisbiya loo gudbo taasaa waxay naga saaraysaa ishugan qabiilka ah ee maalin kastaa nagu soo noqnoqday oo aan micnaha weyn samaynaynin oo uun isqabqabsi iyo kalsooni darro sii luminayo oan xaqiiqdi ahayn ba wakti badan in lagu lumiyo laakiin laga gudbo dawlad waarto dawlad soomaaliya la dhiso
waa gartayaan halkaa midala socotaa waa golaha nineteen sixty golaha codka shacabka soomaalidu marti noogu yahay musharax madaxweyne jibriil ibraahim cabdulle magaca waa dagood jibriil mujtamaca soomaaliyeed ee ku dhegaysan doona iyo kuwa hadda ku dhegaysanaya maxaad jeceshahay inaad ku tiraahdo waafarto
wa waa laba arrin waa raba xoogaa inaan yaro taabto oo xaqiiqda muhiimad qaasale sidaa ula socotaan wixii waxay noqdeen dowladnimadii iyo qarnimadii soomaaliya waa la burburiyey qabiil bay furaha la gashay kooxaysi baa yimid afartii sano udambeysana kooxaysi baa qaranka meesha gaarsiiyey waxa lumay waa wax weyn waxyaabaha nasiib xumada waxaa kamid a tusaalaha hadii aana siiyo oo qofkiiba hadduusan ka fikirayn waxa weyn qarnimadii soomaaliyeed jiritaanka ummadda soomaaliyeed rabitaanka ummadda soomaaliyeed oo qofkii uun ku mashquulsan yahay wax yaroo hoose iyo hanti la dhaco iyo boob la sameeyo iyo aragti kooban tusaale markaan kasoo qabano documentiga hadda lasoo gudbiyey talooyinka lasoo gudbiya waxaa kamid ah oo waxaa la yidhi qofka xildhibaanka musharaxa qaran ee madaxweynaha u tartamaya waxaa laga rabaa labaatan xildhibaan amba soddon xildhibaan inay u seexdo oo ay tiraahdo qofkan waa candidate candidateskan way fara badan yihiin marka waagii u dambeysay waxaa la yidhi soddonka xildhibaan waxaa loogu talagalay in qofka xildhibaanka oo saddex qof usaxiixi karo amba afar qof usaxiixi karo siay u suura gasho dad badan qofka xildhibaanka fursad loo siiyo sanadka waxay soo jeediyeen obviously go-aankaas sidee laga yeelaa waxay u taallaa dawladda imaan doonta xildhibaanka imaan doonaa go-aanka qaadan doona lakin waxaa lasoo jeediyaa waxaa la yidhi xildhibaankii hal qof u seexaa qof kale uma seexi karo marka macnaheedu waa maxay qolooyinkan hadda maamulka haya hantida qaranka dhacaaba waxay rabaan inay isticmaalaan inay yidhaahdaan labaad laba boqol oo qof inta lacag la siiyo la yidhahdo aniga noo sayixa markaas toddobaatan iyo shan qof la yidhaahdo laba qof oo musharaxiin u sayixa keliya u arkay ile qof kale u sayixa karaan ma laha macnaheedu marka waxaa musharaxiintaba in meesha lagu bixiyo qaarkood waxyaaba iska laciif ah aragti fog aan ahayn badnimo xumo ah aan laga fikiri karin broseska socdo qof ku fikiraya noocaas qarankii lagu aamino aniga waxaan qabaa qalad inay tahay waxay kala yidhahdeen lacagta soddonka kun ah aan ka badinno boqol kun aan gaarsiino fikir noocaasay keeneen si dad badan oo soomaaliya oo xaq u leh inay ka qayb galaan doorashada banaanka laga bixiyo macnaheeda waxaan ka hadlaynaa burbur waara oo dhibaata ku noqdo oo burburi jiritaanka ummadda soomaaliya qarnimada ummadda soomaaliyeed inay bees u noqoto ugu dambayntiisa waxaan rabaa inay iraato saaba uma usoo qaadanayay iska daaba lacagaha iyo corruptionka socda dadkaas ehel uma noqon karaan qarnimada soomaaliyeed dadkiina daawanaya barnaamijka dhegeysanaya ku dhex jira golaha rajo ballaaran baan ka qabaa in qaranka soomaaliyeed dib uyiglilid lagu sameeyo rajo badan baan ka qabaa ummadda soomaaliya inay xaaladda ku jirta ka baxdo waddan soomaaliyeed oo la iibsan karo oo beeca ugu sare lagu iibsan karana ma aha fursad jirto sidaas daraaddeed waxaan idinka codsanayaa inaadan inaadan gacmaha ka laabanina inaadan fiirsanina xaaladda ka jirta inaad wacdaan xildhibaanadii inaad ka qayb gashaan dowladnimada in la doorto qofka ugu fiican ee soomaaliga ah qofka ugu fiican ee la arkaya ee waddanka badbaadin karo ayan noqon qofkii la iibsado kalsooni aan caadihin aan ku qabaa isbedel inuu imaan doono kalsooni caadiyan baan ku qabaa ummadda soomaaliyeed in xaaladay ku jirto xaalad ka duwan imaan doonto laakiin aniga waxaa nagala rabaa albaabada inaan furno aniga waxaa laga doonayaa idinkan laydinka codsanaya meel kasta aad joogtaan in aadan arrintaan noqon arrin wadkaaska laga akristo arrintan waa inay noqotaa arrin aad ka dhibisaan qayb ka noqotaan kana qayb gashaan annaga isbedel doonka ana waxaan rajeynaynaa isbedel waara suuragal ka dhiga dadkan soomaaliyeed qabowga dhex jooga waddankooda inay imaan karaan waddanka ammaan yahay laga gudbo waxaan marka idinku adkeenayaa oon caawin ku adkeenayaa inaadan siyaasadda soomaaliya aysan noqon wax la akristo oo aad qayb ka noqotaan oo aad teleefon dirtaan oo ka qayb gashaan haddii la rabo waddankan isbedel ka yimaado annagana waxaa laga rabaa inaan ka shaqeyno arrin intaa baan kusoo gabagabaynayaa waqdan bay idin tahay aad iyo aad aada iyo aad baan kuu salaamayaa su-aali oo aada u gaabado aada u xiiso badan dowladda maanta joogta waktigeedu dhammaaday two thousand twelve ilaa two thousand fifteen bay shaqeynaysa dowlada hore kala wareegtay uu hogaaminayay madaxweyne sheekh shariif tanna xasan baa hogaamiya maalintay la wareegtay halkii soomaaliya taagneyd dhinacyo fara badan ama dhaqaale ha ahaato ama horumar ha ahaato ama amni ha ahaato iyo maanta meesha ay joogto beersintajintelebe ama horu kacday oo tani wax gabatay ama dib u dhacday oo tii hore ay kala wareegtay dib uga dhacday
waxaan isleeyahay meel waxyaabaha qaarkood sideedaba dowladda dowladda sideedaba waxyaaba waxaa jira mandate ah inay qabato iyo waxyaaba laga rajeynayo adigu haddii la hadlayo tale su-aashii weydiinayo mudane inaad subaxdii soo joosto caruurtaada hurdada ka toosido iskool aad geysid muhim ma aha waxay kamid tahay waxyaabaha lagaa rabo waxyaabaha asaasiga qoyskaaga inaad haysid ammaankooda ka shaqaysid waxyaabaha dowladnimo laga raba kamid marka dowladda inay nabad keento inay inay ammaan keento ciidan dhisto waxyaabaha waxay kamid tahay asaasiga ah ee laga raba inay qabato waxyaabaha qaarkood waxyaaba mandated ah waxyaaba inay samaysa ay tahay waxyaabihii mandated ah waxyaabihii loo igmaday lagu heshiiyey dastuurkii sideed boqol ee intaasoo qof soomaaliya ah ee kumeel gaarka ah ay gacanta u taageen baarlamaankii cusbaa markuu yimid ogolaaday hal shay oo si fiican uga qabsooma male saddex qodoba asaasi u ahaa qodobkii ku saabsanaa dastuurkii sidiisuu qabiyu yahay in dib noqosho lagu sameeyo la dhamaystirin lama dhamaystirin wuxuuna kamid ahaa in wadanka la gaarsiiye hal qof iyo hal cod dhibka caawa aan ka sheekeynana ka taagan lama sameynin waxaa ku xiga wuxuu ahaa wadanka maamul goboleedyo in la gaarsiiyo dagaal dhib badan iyo bacdalashida maamul kasta dhisma dagaal buu ku dhismay waxaana dagaalkaas qayb ka ahaa dadka deegaankaa degan wax ku yimid ma aha rabitaan dowladda dhexe ka timid iyadiina una mida la dhihi karo anaga guusha xoogaa boqol kiiba konton la siin kara maadaama meesha ayaga ay taagnaayeen marka qodobihii asaasiga ahaa wax ka qabsamo malaha meelaha qaar waxaan isleeyahay arrimaha dibadda oo kale maadaama soomaali loo ogolaada maslaxada caalamiga inay tagaan shiraraan ka qayb galnaa heshiisha caalamigaan sixinaa waxaan isleeyahay horumar waa laga sameeyey dhankaas arrimaha dhaqaalaha dhaqaale maba jiro shaqaalihii mishaarka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ama shaqaalihii dowladda sideed bilood lix bilood toddoba bilood qaarkood laba sano sanadka waxbaa ka maqnaa sanadka waxbaa ka maqan oo sanada bay gaarayaan lacagaha ka maqan wax ka qabsooma dhankaa malaha dhaqaalo tiyaysan ee maanta lagu tuhmayo wadankii ma jiro oo la sameeyey iyadana progress laga sameeyey male waxaan isleeyahay ama waxyaaba hadda aan isleeyahay guul lagu tilmaami karo iyadana dhan kale markaa ka fiiriso isleeyahay armaaba la dhihi karo waxbay ka sameeyen waxay tahay wadanka weli waa laysku hayaa iyada laftigeedana waxaa ku xisaabtantaa waxaa qayb ka noqday hay-adaha caalamiga ah waxway jiraan la qabtay oo ma doonayna waxay dhahan in la dafaro laakiin waxyaabihii la egmaday ee la constitution lagu heshiiyey dhammaantood wax ka qabsoomo fara badan ma jiraan waxyaabihii asaasiga ah ee dowlad laga rabay ayaan isleeyahay meelaha qaarkood waxbaa ka qabsoomay waana waxyaabaha hadda u baahan in dib noqosho lagu sameeyo mandateka ama aragtida cusub ee imaan doonta inay noqoto midaan mid ka duwan
waayo halkani waa golaha nineteen codka shacabka soomaaliya caawa marti noogu ahaa mushtaaq raax madaxweyne waa jibriil ibraahim cabdulle kaasi waa aqoonyahan soomaaliyeed oo usoo qalab qaatay inuu mujtamaca soomaaliya ama wadanka soomaaliya ka saaro dhibaatooyinka haysta haddii loo doonto jagada madaxweynenimada waaya codkaaga waxaa qaadi doona haddii ilaha yidhaahdo orteegada golaha iyo kuwa la xiriira golaha ee ay shaqeyn leeyihin sida saadaa iyo buntland iyo golaha lankesia aad iyo aad baan kuu salaamayaa waa